inta la dheesay ka ajarka badan weliba goobo laka gudbiyo khayraadka sida masaajidada iyo meelolaka barada qur-aanka kariimka macalin maxamed cabdi weliba uuse dhowaan dadka muxsiniinta ku dalbaday in landhasa dugsi qur-aan uuse ka fadhi tuulada buula maalin mumad oo ku tirsan magaalada baydhabo ee gobolka baay goobta dugsiga maxayni meeldhasan oo geedta hoosiis oo bannaan ayaan iyaalkanka dhakaaya qur-aanka kariimka sidoo kale mahaysana macalinka iyo iyaalka walan dhakaaya goobgabaadka dhekada waqtiyada jara qabowka iyo iriida balse geedka qof muusin ayaanan dhasi lama qol baaweyne oo yowada galaayaan quriitiyo gabdho kara kaban solarka iriida ka shaqayow oo lamada qol waliba lakashaday kabanalshay yoona sidoo kale iyaalka kabalasiya ku taabshay qur-aanka macalin maxamed abdi oonmahanagi waanan do-ay walaalka muslimka endhasi dugsiga kaasoo jiriira buko yana sheegeen eedanka farahasinyidha sawka dugsigan mayb waan geega farhad wiinyan ilayaal un oo maanaa miil binaan e fadhiinay oo huburka bogshay isku kaabtuudaanay hoob hagaay koo idoodan iskuroorey haani kii markaas asharka ee lagaaday kan kale banaanka iskuraday iriidaho dhawaasay loogdata dhambalamaayan hati geega may ilaahay subxaana watacaala ninka bedelayihiin in oonahay macnaa lan qof muslim e mu'mine ilaahay macnaa jiro noo ilaahay hanin haniitoosi ya macnaa hati geega dugsiga yana nin dhisi lama qolo kakasi lama dariishana kagoonta nalateediyo osadeena ninsheeni solarsho batriidiyo maal iskoobasha kitaaba lisheenay maybuhan migel iyoonhay bilaan kakasta macnaa lan kasta kitaabadis lisi oo iskoobagan dheeri shumaga lijar taas may buahan farhado maylana alxamdulilah qofka oo walaalkana e nuusuuna maylana ilaahay ha caafi ilaahay ha caafi may bua un geega an o maana horta madian dhinikiya sheeday ku hadal may buahan meedmadad iri fadhiidi hagaay ha ka hay dhahan ha ka hayti may buahan hati geega alxamdulilah oo maana lama qolna liin dhisay magali bilaana lama qolshay shalgalahay nalatadii on hirin alxamdulilah isuuna maylana ilaahay ha caafi qof walaalkana oo jirin alla ha caafi geegii dugsiga dhisaay ya bulshadaasi inka dambeey ilaahay kuwaal yelana ilaahay bedshay iyoonahay maad bedinshay iyo dadyay iyoonahay ilaahay helshay ilaahay bulsho oonahay saas ndhibo ilaahay mikrido lena mayba ilaahay ha caafi hoolajeyna ilaahay embarakeey qof walaalkana qofkii oonahay oo dugsigu niin dhisina mayba ka faraasana anoo maalinkiya ka faraasana kitaabtii oo miskiinta hayta iriida fadhiiday hagaay ka dhawaayo sharooreen ya ka faraasan oo dadkii oo nahay maanaa kitaabdooki owlaadi dhaleen ya ka faraasan yoon may bwase oo nahay un an ka faraani uni kitaabtani iyo maanaa dadkii dugsidayti oo owlaadi dhaleen an ka faraasnin oo kale ilaahay usuun an ka farhiya dhen maanaa qofkii oo nahay dhisri oo jirin ilaahay ka farhi bushidayni ilaahay aafi reed kolley insha allah intaha ka gaabsada asalaamu calaykum waraxmatullah dadka tuulada maxaasin meeliyayaalsha hosafayl walanka baraw oo mana aboodnan iyo dhisada balse haddii weliba lan dhisay goob dugsi qur-aan oo iyaalsha walka baradaayaan